السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ات نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها dhammaantiin aad baan idiin soo dhaweynayaa isku soo noqosho wanaagsan iyo xalqadii labaiyo tobanaad ee barbaarinta caruurta xalqada maanta waxaynu u geli doonaa haddii allah raxmaan yiraaho qaybihii waxaanu ku jirnaa gabagabadii tarbiyadda ilaa sideed iyo toban amaba koob iyo labaatan insha allah wixii aan kusoo gabagabayn karo ayaan kusoo gabagabeynayaa intaas imika ilaa hadda aan ogahay waxaan diyaariyay ilaa intuu ilmuhu sideed iyo toban jirka gaarayo marka kolley gabagabadii baynu ku dhownahay seasonkan maanta waxaan ka hadli doonaa saddex iyo toban ilaa iyo shan iyo toban maanta xalqadu way ka yara duwan tahay xalqadihii hore oo waxyaabaha aynu xalqadihii hore kaga hadli jirnay waxaa kamid ahaa saddex shay kow baahiyaha uu ilmuhu qabo aham alixtiyaajaat fi lmarxala baahiyaha ugu waaweyn uu ilmuhu qabo iyo aham makhaatir ilmarxala iyo khataraha uu ilmuhu waajihi karo markuu marxaladaa ku jiro iyo waxa ugu muhiimsanay tahay in ilmaha lagu beero waa saddexda shay ee aynu xooga saari jirnay walow ay jireen macluumaad kale oo aynu dhex dhigi jirnay laakiin waxa weeyaan saddexdii shay ee ugu muhiimsanaa ee aynu marxalad kasta kasoo qaadan jirnay maanta marxaladaynu galnay waa marxalad ka duwan marxaladihii hore ahamiyad fara badanna ula waalid fara badan maxay heday tahayna inaynu fahmno oo maqluudaad maqluudaad waxaa laga wadaa marka information khaldan aad wax ka aaminsan tahay oo kalaa laga wadaa ay inaga saaranto dahaadh badan baa inaga saaran da-dan aynu imika gelayno weliba waa bilowgeedii waxaynu gelaynaa da-dii qaangaadhka oo marxalat ilbuluuq baa laydhaa marxaladan waa marxalada qaangaadha qaangaadhka waa marxalada takliifka mas-uuliyaadka iyo waajibaadkii ay bilaabmayaan sharciga ahaa ee uu ilaahay subxana watacaala bini aadamka uu ku faral yeelay inta ugu horeysa muqadimadana maanta waxaynu kaga hadli doonaa hal ilbuluuqu quwatun am huwa quwada iyo huwadu waa laba kelmadood oo iska soo horjeeda quwa waa awood huwana waxa weeyaan yani yani wax lagu khasaaray oo kale yani awood maaha ma fahamteen waa laba kelmadood oo iska soo horjeeda waxaanay ku kala duwan yihiin xarafka qaafka quwa iyo huwa baa la kala idhahaa luqada carabiga waa luqad qaniya siday luqada soomaaliga waa luqad qaniya u tahay laakiin subxaan allah farqi hal kelmad baa hal xaraf baa farqi weyn sameeya oo ay labada kelmadood iskaga soo horjeedaan marka anyway maanta waxaynu ka hadli doonaa buluuqu ama marxalada qaangaadhku ma dayshba ma marxalad iska ciyaaroo maxay heday aan laga faa'iideysan karinba mise waa tharwa waa hanti weyaan ilaahay subxaana watacaala uu qofka bini aadamka uu soo mariyo oo uu siiyo waxaa jira dad badan oo tarbawiyiin ah amaba barbaarinta aada uga hadla oo ka dhiga kelmadda muraahaqa iyo kelmadda buluuq laba kelmadood oo isku mid ah oo isku macna ka cabiraya ama ka duulaya muraahaqnimadu waa da ee ka bilaabmaysa labiyo toban jir kuna dhammaata sagaaliyo toban jir inta imika la ogyahay ee cilmi nafsiga mucaasirka ee waqtigan imika taagan uu ka hadlo wuxuu yidhaa labayo toban ilaa sagaaliyo toban baa loo yaqaana marxalat ilmuraahaqa marxalada uu ilmuhu ku jiro da-daas buluuqu laakiin uu ka duwan yahay oo isagu waxa weeyaan waa marxalad ka duwan oo iyadu qaangaadhnimay sheegaysa ma isla fahna laakiin niman badan oo barbaarinta ka hadla amaba culimo fara badan oo barbaarinta ka hadasha waxay yidhaahaan waa isku mid haddaba waxaan doonaya intaynaan dhex gelin horta balinaynu labada kelmadood kala saarno buluuqu muxuu sheegayaa amaba qaangaadhnimadu qaangaadhnimadu waxa weeyaan wuxuu sheegayaa isbedelada ku imaada jirka ilmaha hadday noqoto inan iyo hadduu noqdo inanba oo muujinaya inuu ilmahaasi koray amaba uu soo weynaanayo oo taqayuraad jasadiya baad arkaysaa oo isbedelaa imanaya laakiin muraahaqnimadu way ka salbalaaran tahay intaas ta iyadu waxay sheegaysaa in xataa isbedelka dibadda oo kaliya maaha in isbedel gudeed uu ilmihii imanayo waxaanay gaadhaa saynu niri cilmi nafsiga mucaasirka ee hadda labiyo toban jir ilaa iyo sagaaliyo toban jir waxaa waalid fara badan inta badan ay aaminsan yihiin in caruurtoodu ay yihiin qaar waqtiga mushkiladoodu ay fara badan tahay ama aad bay uga ashkatoodaanba cumrigan oo yidhaahan aad bay noogu adagtahay tarbiyadoodu ilaa heer ay gaadheen iminka zamankan la joogo barigii hore waxay ahayduun yani wax laga hadlay iminka waxay noqotay xataa arin musallam ah yani arin ay aamineen oo yaqiinsadeen waalidkii iyo caruurtiiba inay yihiin inay ku jiraan marxaladaana waxba ka qaban karin hooyada waxay ku oranaysaa iminka inankaygu wuxuu ku jiraa marxaladii muraahaqada oo waxba kama qaban karayo xataa iminka caruurtii baa ka oranaya muraahaqnimadii baan ku jiraa yani waxyaabaha walaashay ku arka bay kamid ahay maalin baa intay timid waxay ku tiri khalad bay samaysay markaa waan kala hadlay waxaan kula yani see ku dhacday maxaa waxay ku tiri waad iska garanaysaa inaan xilligii muraahaqnimada ku jiro yacni waxayba ka dhiganaysaa shay choice ah amaba ikhtiyaar ah waa waxay aamintay oo ama ay anaga naga maqashay ama ay waalidka ka maqashay ama iskuulka kasoo aragtay akiid waxbaa keenay inay qaladkay samaysay ee ay u aanayso inay marxaladan ku jirto marka waxaan ku yiri may may may may tan iyo tani shaqo iskuma laha haddaad da-dan ku jirto minis macnaheedu maaha inaad khalad kaskaa kuu furan yahay inaad samaysaa marka waxaweyaan markii dambey fahamtay inay excusum ka dhiganaysa iyo khaladka si cad oo bareera ay ugu dhacday marka yani waxaan tusaale ugu soo qaadanayaa waxaan rabnaa inaan fahmno inay xataa inaga inaga dhaadhacday inaan marxaladan marxalad ay tahay aan waxba laga qaban karayn oo aynu aaminin marka waxaan doonayaa maanta xalqadihii hore waalidkumaan la hadli jiray inaan xalqadan maanta aada caruurihiina walaalihiin iyo maxayhday haddii idiin joogaan dad da-dan imika ku jira marxalada inaad iyagana aad bal inuun wax ka gaarsiisaan ama ay idinla dhageystaan runtii waynu u wada baahannahay inay maqlaan waxyaabaha soo socdayn xalqadan maanta kaga hadli doono iyo xalqadaha dabcan soo socda maanta waa iska waa muqadima uun baan rabay inaan furfurno hadda insha alla si fiican u gudageli doonaa waxaan ku bilaabi doonaa maqaal uu qoray doctor layidhaah maxamed darwiish oo uu kaga hadlayay marxaladan wuxuu yirhi waxa buu yidhi caqliga dad fara badan maskaxdooda qabsatay oo ay diraasaadka cilmu nafsiga ee zamanka la joogaana ay akiidiyeen inay tahay fatradan marka tarbiyada la maraya in waqtigan uu yahay waqtiga ugu adag ee caruurta la tarbiyadayo laakiin waxaynu maraynaa buu yiri zaman ay aamineen oo ay noqotay quluwi quluwi waxaa laydhaa marka shayga lagu xeel dheeraado maaragtay ee laga badbadiyo ee intii loogu talagalay maaha in ka badan la sameeyo heerkaasaynu maraynaa buu yiri oo ay gaadheen hooyooyinkii iyo aabayaashiiba xili ay aaminaan saan horeba usoo sheegay kana cudur daartaan buu yiri tarbiyada caruurtooda oo ay ka dhigtaan marmarsiyo inay tarbiyadeyn waayaan amaba ay sixi waayaan khaladaadka ay caruurta ku dhacaan zamanka la joogo waxaasoo dhanna buu yidhi waa wax iska sheegasho ah ee wuxuu yidhi waa waqtiga ugu qiimaha badan ugu wanaagsan ee ilmaha wax kasta oo aad maxayheday wanaaga amaba tarbiyad ama toosin ah aad maxayheday si fiican jirkiisiina uu awood u leeyahay caqligiisiina uu u furanya inuu wax maqlo amaba uu weeleeyo oo uu qaato wuxuu soo qaatay markaa wuxuu soo qaatay qur-aankuu dib ugu noqday wuxuu yidhi qur-aanka haddaad dib u eegno asxaab alkahf waxay ahaayeen inamo yaryar fitya ayuu ilaahay subxaana watacaala ku sifeeyey inamo fitya waxaa laga wadaa luqada afka carabiga inamo u dhaxeeya da-da afariyo toban ilaa iyo inta u dhexaysa sagaaliyo toban ayaa layidhaha fitya inamo yaryar oo qoomkoodii kasoo baxay oo jahligii kufrigii iyo xumaantii diiday ayuu ilaahay subxaana watacaala ku sifeeyey fitya lainaguna la inaguna amray oo la inoo sheegay oo sunno la inooga dhigay inaynu maalin kasta oo jimca wiigeena kamid ah aynu qisadooda wax ka barano oo aynu akhrino akiid waxbaa ka dambeeya waa kow kuwaasiba fitiyay ahaayeen oo caruur koraysa oo caqligoodu furan yahay oo da-dan ilmuhu markuu ku jiro waa da uu gaadho wacyi wax badan buu isweydiinayaa maskaxdiisa su-aalo badan baa kusoo noqnoqonaya waxbuu rabaa inuu wax ka ogaado marka xataa su-aalaha qaabka idiin weydiinaya baa isbedelaysa ma garanaysa marka waxaweyaan markii ay xilligan koreen inamada yaryari waxay arkeen in qoomkoodu ay jahaale iyo jahli ku sugan yihiin kadibna wixiiba iyaga u cuntami waayay dadka waaweyn markay shay in badan arkaan wiska way aaminaan inuu amar musallama yahay in sanamyadan la caabudaa walciyaadu bilaah laakiin markuu ina yaroo noqonoo soo kacay imkuu caqligiisu fresh yahay oo nool uu yahay oo afkaartiisa mutajadida ay tahay oo isbedbedelaysa oo gudihiisa isbedel badanay ka socdo waxyaabo badan buu ka hor imanaya marka horta taasi waa taas laba wuxuu yihi ibraahim calayhi salaam nebi ibraahim markii uu burburiyey muxuu haayey asnaamtii ku taalay suurat alambiya bay ku jirtay waa kii burburiyey sanamyadii ay qoomkoodu caabudi jireen wuxuu ahaa fata inan yar oo da-dan muraahaqnimada ku jira ayuu ahaa maxay yidhaaheen markay sifaynayeen qaaluu samicnaa fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahiim fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibraahiim xatama shirk wuxuu burburiyey shirkigii iyo asnaamtii isagoo muraahiqo ina yaroo noqono soo koraya ah saddex ismaaciil calayhi salaam nebi ibraahim inankiisii wuxuu isku dhiibay aabihii markii ku yiri waxaan ku riyooday anigoo ku gowracaya waa kii naftiisa u dhiibay rabbigii yirina aabo samee wixii lagu amray maxay aayadii ku jirtay فلما فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين بكير isagoo fata ah oo noloshuu cusub tahay oo inan yar ah oo da-dii ugu qiimaha badnayd uu ku jiro ayuu aabihii subxaanaabihii calayhi salaam uu u sheegay riyadiisa markaasuu yiri qaala yaa aba tifcal maa tu'mar liannuu ambiyadu waxay ku riyoodaan waa la arkaa ya waa waaqac fa wuu ogaa inuu haduu aabihii riyoodo uu waxaas xaqiiqo noqonayo marka imaajin ilmahaagii ood intaasoo sanadood soo tabcaysa ood koriso ood ku riyoota inaad dilayso aada gowracayso ya oo aada weliba u sheegtay oo ku yiri qaala yaa abat ifcal maa tu'mar aabbahayow samee wixii lagu amray buu yihi satajidnii in shaa allahu min assaabiriin ya marka waxa weeyaan kuwaasiba caruur yaryar oo da-daa ku jira ayay ahaayeen qisat asxaabi al ukhduud inankii yaraa ee isaguna fatan ahaa ee soo korayey suurat alburuuj ee ilaahay subxaana watacaala kaga hadlay ya qariyo kaamil ah tuulo dhan ayaa sababtiisa ku islaamtay ina yaroo soo koraya buu ahaa waxaasoo dhan iyo tusaalayaasha ilaahay wuxuu inoo siinayay ee qur-aanka la inoogu waramayay waa inaan ku taamilo qaadano inaynu fahano inaanay da-dan micnaheedu ahayn inaan waxba laga qaban karin ilmaha koritaankiisa amaba ay tahay waqti uu ilmuhu wax kasta samayn karo oo uu dayacmi karo marka kuwaasiba inama yaryar bay ahaayeen aynu u nimaadno saxaabadii nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam jaabir bin cabdillaah wuxuu ahaa saxaabadii ugu badnayd ee nebiga axaadiif kasoo warisay ya cumrigiisu wuxuu jiray lix iyo toban jir buu ahaa wuxuuna ahaa ina yaro muraahiq ah waa takhasuskaygii xadiidku fa intan anaa anaa soo ururiyey intaasna waxay ahayd intii uu sheekhu kaga waramay amaba uu doctoorku kaga waramay baxdigii uu sameeyey ee aan kasoo qaatay intani waxa weeyaan intii aan anigu soo ururiyey ee aan cilmi xadiid maadaama takhasuskaygu yahay waanu dhiganaa waxaanu ku baran jirnay da-dooda amaba sanadka markaad baranaysid axaadiidta ayaa laga waramaa saxaabi kasta iyo da-diisa iyo intuu jiray iyo siduu diinta kusoo galay waxyaabahaasoo dhan marka waxay ahaayeen waxyaabihii runtii iigu saameynta badnaa markaan diyaarinayay jaabir iga raalihaada waan ku dheereeday jaabir bin cabdillaah wuxuu ahaa raawiyiintii ugu badnaaye xadiidka nabiga caleyh salaatu wasalaam kasoo wariyey lix iyo toban jir buu ahaa ina yaro muraahiqana uu ahaa haddana intaasoo xadiid ayuu soo wariyey cabdillaahi bin zayd al ansaariy saxaabigii la oran jiray baycat ridwaan markii nabiga caleyh salaatu wasalaam baycati ridwaan uu sameynayey wuxuu u yimid uu la baayacooda nebiga isaga oo toddobiyo toban sano jira oo kii ilaahi subxana watacaala qur-aanka kulaha suurat alfatx laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara saxaabigaasi wuxuu ku jiray dadkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam la baayacooday waqtigaas baycati ridwaan saddex waxaa kaloo jiray isaguna saxaabigan aadka iyo aadka iyo aadka u jeclahay aabihiina saxaabiga ahaa cabdilaahi bin cumar bin khadaab wuxuu ahaa inan yar oo saddexdii cabdaluu kamid a alcabaadil athalaatha baa la oran jiro saddex bay haayeen marka cabdilaahi bin cumar bin khadaab waxaa waxyaabahan aadka uga xasuusta taariikhtiisa waxaa kamid ahaa wuxuu ahaa inan yar oo aada iyo aada u jecel inuu ka qeyb galo dagaalada jecel inuu yani saxaabada waaweyn raaco qaswat uxud wuxuu ahaa inan yar yar yar yar oo naqan buu ahaa oo aan markaa dadiisu aanu geli karayn da awoodu lahayn dada nabiga aleyh salatu salaam marka uma ogolaan inuu galo saddex jibin jir buu ahaa taqriiban markii uu doonayay inuu dagaalka galo uxud baa waa dagaalkii uxud nabiga aleyh salatu salaam uu ka diiday inuu dagaalka galo haddana mar labaad buu dagaalkii khandaq uu doonay inuu galay dadiisuna markaa waxay ahayd shan iyo toban jir nabiga aleyh salatu salaam wuu ogolaaday imagin ina yaroo shan iyo toban jir ah oo raba inuu ruuxdiisii iyo naftiisii uu u hibeeyo diintan oo risaalada saasoo dhan uu aaminsanaa ya oo active ahaa تخيل فشن يتم شربو عمر عبد الله بن عمر مركي ودوني إنه كقيب قالوا دقالك خندق وانا الله أقلا ذو أقلا صحابي قالوا إسقنا أن آدي آدي آدو تعالى باجر معاذ بن جبل ليراهو وحو إسلامي isagoo sideedii toban jira ansaari buu ahaa muraahiq buu ahaa markuu diinta soo galay min afdali shabaab alansaar buu kamid ahaa inamadii reer ansaareed inamadii ugu wanaagsanaa ee xilmigaas iyo sabirka iyo gacanfurnaanta iyo quruxda xataa wejigiisa ugu quruxda badnaabuu kamid ahaa reer ansaareed nabiguna aada buu u jeclaa mucaad binu jabal waxaa kaloo jira saxaabi la ohan jira cabdillahi bin cabaas waanagii idiin sheegeen kule saddex cabaadilaa jira cabdillahi bin cumar cabdillahi bin cabaas iyo cabdillahi bin mascuud alcabaadila thalaatha baa la ohan jiray saddexdaa inamood cabdillahi bin cabaasna wuxuu ahaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam markuu dhintay nabigu markuu dhintay saddex toban jir buu ahaa haddana nabiga wuxuu ka xifdiyey labiyo lixdan xadiif buu ka xifdiyey takhayal ilmaha yar saddex toban jirna waa la ahaa labiyo lixdan xadiifna nabigu wuu kasoo wariyey haddaba halkay inooga timiday fikradda ah ilan waxaanoo tusaalayaalabaynu arkaynaaye halkay inooga timiday fikradan la aaminay ee ah inaan caruurta muraahiqiinta iyo caruurta dadan ku jirta da-dan soo gaadha inaan ay yihiin caruur daayaca oo dayacsan oo waalwaalan oo waxay doonaan sameeya oo aan waalidka waxba ka qaban karin waxa inooga timiday reer galbeedka iyo kutubta ay qoraan iyo siday u aaminsan inay tahay fikradan waxayba ku safeeyaan dada inay tahay marxalatljunuun bay yidhaahan waa marxalada waalida ee tarbiyada caruurta waxaa laga yaaba inay mujtamacyadooda sidaa tahay waayo waa mujtamac furan waa mujtamac aan wax badan ilmaha lagu tarbiyadeyneynin markuu soo korayo ya wuxuu arkayaa ilmuhu laanu afcaal fara badan buu arkayaa wuxuu arkayaa nolol la sheer garaynayo hooyadiina nolosha sheer ku tahay aabihii nolosha sheer ku yahay qof albaaba dantiisa ka fikrayo hadduu la doono aan laba laysqabin oo ilmihii la iska dhalay oo yacni wuxuu ku korayaa nolol aan basic ahaan ilin zawaajkan marka laguu sheegay waa mu-asasad dhan oo dhisan oo mahaam kala leh oo shaqooyin kala leh oo kala dambeyn leh oo waxyaabo fara badan baa guurkan soo hosgala yacni ciyaar ciyaar ilaahay subxaana watacaala inoogumuu inoog muu samayn bayskan marka hore qaabkan uu guriga u bilaabmayo yani haddaad xataa caqligaaga mantiqa ku yaro fikirtid markaad guurka eegtid waa wax cajiiba in ilaahay laba qof oo laba qoys kasoo kala jeeda oo intuu mid walba qoyskoodii ka imaado ay iyagu guri ay leeyihiin samaysanayaan oo keligood isku noqonayaan oo isbaranayaan oo haddana ilaahay dhexdoodii awlaad ka dhex keenayo oo kadibna awlaadii mida imanayo haddana hooyadii kargarayso aabihii shaqaynayo in xataa fikirkiisii oo dhan laga dhigayo inuu hooyadan gabadhan uu daryeelo uu awlaadii daryeelo oo uu noqonayo first priority ee uu haddana ajar ku qaadanayo haddana ilaahay raalli kaga noqonayo gabadhii inay awlaadii xanuunkan tacabka xamligii uur qaata iyo waxaanoo dhan inay xamilayso ay u dulqaadanayso ay ilmihii korin waa wax yacni mantiqiyan markaad ku fikirto aan caadi ahayn ya aad naftaadiiyo ruuxdaadiiyo quruxdaadiiyo jirkaagii iyo waxaankui hurdadaadii wixii oo dhan halka intaad iska dhigto aad intibaha ugu badan siinaysa si caruur ilmahan ugu soo bixi lahaa sawi sideed markaa u filata markii marxaladii ugu macaanada ilmahaaga ugu koritaanka fiicnaa ee ay kuu soo dhawaataba inaad ku indhanuursato waxaad intaas sano kusoo tabcaysay inaad u marayso marxalad waaliya ya marka waxa weyan waxaa kala duwan qaabka iyo noloshu halkay beysiga noloshu kasoo bilaabmayso oo iyagu waxay kama soo jeedaan qoysas dhisan oo xasilan oo degan marka laga eegayo halkay ka bilaabmayso so mu-asasada guurku ya inaguna tiibaynu mujtamacaadkeeni rabnaa marka islaamiga ah inaynu ku dabaqno de waxaana daliilkuuga ah kala duwanaashahooda sida saxaabadu u korayeen ee ay u nahaayeen dad ugu warwaraya diintooda noloshooda mustaqbalkooda aakhiradooda ya iyo dadka dee maanta aad arkaysid noloshooda sina waxaa kaloo tusaalo inoogu filan intaana tusaalaha soo qaadan talabaad ay qayb ka qaadan kartaana waxay noqon kartaa inay aaminaan waalidku sidan waa mujtamaca yacni environmentka amaba bii-ada amaba bulshadu ilmuhu ku dhex korayaa ay waalidkuna ku korinayaan ilmahoogu nololna ay ku samaysanayaan qeyb weyn bay ka qaadanaysaa sida ay u arkayaan mustaqbalka ilmahooda waa waxyaabaha aadka muhiimka u ah haddaynu in yar dib ugu noqno bal dib u eega baadiyaha soomaalida sidee caruurta loo koriyaa ilmaha yar ee naqan ee sagaal jirka ah mahaan buu leeyahay yani anu aabahay markuu igu yiri lix jirkaygii maxaybaan raaci jira xoolaan raaci jira buu nagu yiri maalinuu noo sheekaynaya waxaas laa ilma yaroo lix jira sidaabay reer dhaninta loogu aamino oo weliba intay hooyadii dirto xoolihii kaxaynaya maantao dhan buu la maqnaanaya intaanay cadeed u dhicin haddana waa inuu soo celiyo wuxuu kuleeyahay hooyadii baa iibin jirtay laxux yar baa lai keeni jiray iyo shaah yar wax yar lagu sido intaa yar baan cuni jiray khalaas wax kale lama cunayo maantao dhan xoolahaasaad ka ilaalinaysa inay cidi cunto cidi kaxaysato waxaasoo dhan takhayal يعني المن نوعي نقني مكا سغال جيركي خلاص نين وين بوبا نقدبا مسكحدي سو كرتبا وحو كفكريا سيدو حولا حول مربا مربا استيش مكا سو غاران بحولها ولو يكردينيا اما قاركا واوين با لو ديبيا sagaal jir magaaladaabad usoo baxaysaa waad shaqo imanaysaa nin weynoo isku tuntay baaba tahay baa lagu leeyay toban jirkaagay takhayal inagana maanta sagaal jirkeena haddaad aragtid od yaabaysa af soomaaligooda xataa aftahanimadooda qaabkay kuusoo dhaweynayaan siday u dhiiran yihiin waxyaabaan aadka ula dhacay waxaa kamid ahaa baadiyahan tagay labadii kun iyo waxayd baan malaynayaa koob iyo labaatankii mise laba iyo labaatankii taqriiban inay laba iyo labaatankii ahayd baan malaynayaa adeer adeerkayba ayaa ayaa deganaa kadibna may joogin markaa isaga iyo xaaskiisuba may joogin caruurtiisiibaa joogtay waxaan u tagnay inantii inan yaroo sagaal jir toban jir meelahaasaan ugu tagnay xaafaday sidaa markay noo aragtayba cawabay noo soo qaaday dibadday noo soo dhigtay intaa waan u fiirsanay ilmaha yar cawabay soo qaaday dibadday noo dhigtay xabxab beertooda ka baxay halkan yaalay soo qaaday markiiba dhulkay ku dhufatay yani xataa tartiibka sida wax u qabanayso suxuunbay soo qaaday way noogu soo riday cunabay nagu tiri halkan bay xaabo kasoo ururisay shaab yacni kartideeda iyo soo dhaweynteeda iyo caqligeedu siduu u shaqaynayo walaalkeed bay dirtay inuu aabaheed soo kaxeeyo u yeedho wayna wareysanaysaa huna iska warama dadkiisay ahaayeen wadankii ka warama yacni waxaa kusoo gelaysa farxad kaano wabaan maanaan tabin inay hooyadeed iyo aabaheed maqan yihiin ilmaha intaa leeg tartiibkeeda iyo siday nolosha uga warhaysay say kuu soo dhaweynaysa say kuu wareysanaysa iyo proud baan dareemay anu murtaaxa murtaaxa murtaaxan ka imida ilaahaygu ogyahay wuu ku farxay yani ilmo yaroo noqono ogaalkaale in martida lasoo dhaweeyo in la marxabaysiiyo iyadoo halkan dabkii ka shidaysa xaabadii shidaysa oo shaah noo karinaysa by the way shaahan xataa kasoo caba ila aan ma ilooba macaankiisa iyo siduu haa shaaha xaabada lagu kariyaana waa shaah macaan markaas shaah macaan macaan macaan macaan ayay noo karisa xataa fa yacni wa aad bay uga duwan tahay tarbiyada miigu tarbiyada magaalada sababtaasaa reer qureysheed caruurta markay korayso carabta hore caruurta baadiyaha lageyn jiray waa lagu soo naasnuujin jiray oo ilmaha lagu beri jiray si ay xataa samir u yeeshaan waxyaabaha xooluhu taraan in ilmuhu xoolaha raaca waxaa kamid ah waxaa lagu leeyahay samir buu yeesha xilmi buu yeesha waxaan ugu samray ugu dulqaadanayo yaa marka waxa waxyaabaha aadka u muhiimkaa kale waxaa kamid ah inaad aruurtiina geysaan baadiyaha inaad soo tustaan inay arkaan nolosha baadiyuhu siday tahay caruurta baadiyaha jooga say iskugu tiirsan yihiin siday yihiin qaabkay u korayaan siday xataa mas-uuliyadda inantu iyadoo yar u qaadayso inanku isagoo yar xoolaha u ilaalinayo aabihii garab ugu yahay beerta la falayo wax walba uu u qabanayo waxyaabahaas kale at least waa inay arkaan caruurta oy sanadkii jadwal idiin degisan noqotaa inuu ilmuhu soo arko nolosha baadiyaha iyo siday tahay sidoo kale inaad loo sheego ilmuhu markuu da-dan soo gaadho inay todobada ilaahay u harhaynaya uu kamid yahay shaabun nashaa fii cibaadat illaah ya maalinta hadhka ilaahay hadh kale hadhka ilaahay mooyaane aanu halkale jirin inuu jiri doono inan muraahiq ah oo ku barbaaray ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa ya xasuusiyana oo una sheega quluubtoodana ku tarsiikhiya inuu ilaahay jecel yahay ashaab التائب المراهق البالغ inuu jecel yahay ilaahay subxaana watacaala inanka amaba inanta dhalinyarta ah ee ilaahay mar walba u noqota ee maxayheday maxayheday ilaahay subxana watacaala weydiisatay inuu u dembi dhaafo inuu jecel yahay ilaahay subxana watacaala oo ku farxo caruurtiina uga sheekeeya konton jir iyo afartan jirun laguma cibaadaystee ilaahay subxaana watacaala wuxuu kasii jecel yahay qof dhalinyaroo wax kasta samayn kara oo haddana iskaga daynaya shaygaa ilaahay dartii marka haddaynaan inagu wacyigaa ilmaheena ku abuurin oo aynaan oranin ilaahay wuu ku jecel yahay ilaahay soo noqoshadaaduu filanayaa inaad u noqotuu filanayaa oo wuu kuu dembi dhaafayaa oo dhacdhacaagu kaaga dembi dhaafaya oo dunuubtaadu kaaga dembi dhaafaya iyo rabbigaa u noqo ilmihii haddaanad odhan halkuu ka keenaya informationkan ma helayo aday shaqadaada tahay inaad ilmahaaga u sheegto walaalkaa u sheegto walaashaa u sheegto intaa ma isla fahne haddaba waxa weeyaan muraahaqadu amaba da-da qaangaadhku maaha da asmad ah waa da tharwad ah waa hanti maqnam weeyaan waa hanti ay tahay inaynu ka faa'iidaysano waa awood ilaahay subxaanahu watacaala qofka bani aadamkaa siiyey oo caqligiisii iyo jirhkiisiiba ay noqonayaan qaar u diyaarsan inuu waxyaabo fara badan qabto waxa ugu muhiimsan ee aan xalqadan raba inaan kaga hadla waxa weyaan ee aan kusoo gabagabeynaya waxa weeyaan aynu fahamna marxalada caruurta ay ku jiraan oo aynu isku dayno inaynu u sharaxno waa muhiim marka kow aad fahamto marxaladan laba waa inaad ilmaha u sharxi karta xaaladu ku jiro si aad u fahamsiin karto taqayuraadkii isbedelada jirkiisa ku imanaya nafta iyo jirhkaba waa inaad ilmaha ilmuhu wuu qariibsanaya markuu arko acdaai tanaasuliya xubnihii taranka oo isbedelaya inanku markuu arko inantu markay aragto iyada oo cafwan iga raali noqda ay naase kasoo baxayaan ama ay korayso isbedel baa yimid dasoomaha jirhkiiya oo muuqda ah way xishoonaysaa way khajilaysaa waa inaad u sheegi karta in waxaan dabiici yahay oo da-da marka la gaaro oo qof walbaa sidan noqdo waa inaad u fasiri karta ilmihii hadaanad laakiin waxba u sheegino iska aamusto isagoo ha barto isaguu ha ogaado meel kaloo information ka keenaya hala yaabin markaada inuu ilmahaagii wax baaro inuu dad kale wax weydiiyo inuu saaxiib xun la saaxiibo waxyaaba fara badan baa yimaada runtii haddaba waxaan idi siinayaa oon soo aan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo sideed taqriiban qodob oo ay muhiim tahay amaba toddoba qodob oo ay muhiim tahay in caruurta la fahamsiiyo da-da markay ku jiraan kow waxaad u sheegaysaa ilmuhu inuu iman doono isbedel jireed oo deg deg ah min xayu tuul xagga dhararka weydka khushuunati sawt oo inanka ah codka inankoo weynaan doona iyo inay timaado ifraasaat inay yimaadaan waxyaaba ka imanaya alkhudad aljinsiya wax laydhaha baa jira ilmuhu marka uu soo koro ee uu da-dan soo gaaro ee uu da-dan qaangaarhka gaaro waxa yimaada waxyaaba ka imaada inanka iyo inantaba oo acdaa'i tanaasuliya soo maraya xubnaha tarankooda ka imanaya waxaasina waxay keenaan inuu ilmuhu hurdadu ku badato ya marka waxaa laydhahaa marka caafimaadka la eegayo ilmaha wax wanaagsan waqtigaas markuu ku jira inaan acmaal aada u fara badan oo culus oo shaqo badan oo dee yani jir ahaan cusrinaya aan loo dirin maadaamay waxana ku wada cusub yihiin iyo in aan lagu qabsanin oo aan mar walba la balaym garaynin oo lagu odhan sidanaa tahay maxayga maxaad u qaban weyday waad hurudaa uun waxani waa dabiici jirkiisibu isbedel ku imanaya markaa jirkan isbedelka ku imanaya waxan baa keenaya in ilmihii hurdadii ku bato ma fahamti marka waxa ugu badaneed ka filataa weliba specially saddexda sane ugu horeysa ha noqoto inuu diraasadiisa iyo waxbarashadiisa ay noqoto wixii aad ka rabtay xataa maaha inuu tob noqdo inuu ahamsha intii ugu muhiimsaneed uu qabanayo cibaadaadkiisuna ay okay yihiin xayaadkiisa ijtimaaciga iyo noloshiisa iyo dadla dhaqankiisuna ay okay tahay taasi waa kow qodobka labaad waxa weeyaan shidat alxayaa inuu ilmihii bilaabayo xishood fara badan da-dan maxaa imaada xishood fara badan muxuu markaa ilmihii u baahan yahay waxaa imani doonta xeeldheeraasho uu ku xeeldheeraanay inuu idinka xishoodo inuu idinku hollabisto inuu wax idin sheego shakligii jirkiibaa isbedelaya maxay heeday wuxuu ilmuhu sawiranaya waxyaabaa imaada waxaa kamid ilmuhu sawirto inay cid kasta isaga soo eegayso inantu ina sawirato laabteedan inuu qof walba iyada ku maqan yahay inanku inuu sawirto in jirkiisa isaguun la eegaya marka maxaa inoola inala yani inala inala gudboon inaga mal matluub waxaa muhiim ah inayn horta waa muhiim inuu ilmuhu xishoodaa iyo in xishoodka la baraa waana shucab min shucab aliimaan bay kamid tahay laakiin waa inaad u sheegto ilmuhu inaanay cid qof kastaaba marxaladan uu maro inay dabiici tahay inaanay cidna ku maqnayn ee sidoo kale inaad u ilaaliso ilmaha sbackiisa xoriyad sii fahamsii in aan qolkiisa hooyo adigoo labisanaya kuu soo geli maayo mar walbaad albaabka garaacdo ma soo geli karaa hooyo hadduu qol leeyahay inanti de soomaalidu maba taqaan horta barotakooladaas iyo inaga nolosheena way ka maqanyiin moogtahay waayo inagaan kusoo barbaarin marka wax weeyaan adoo iska jirfaa laguu soo gelaya hadduu doono qolka qolkiiba sagaal qof baa wada degan waxbaasa isku wada jiraya waa muhiim waa muhiim jiddan iga raali noqda laakiin mujtamaceena tataallo weeyaan waa muhiim ina qofka bani aadamka lagu ixtiraabno qofnimadiisa ya markaa markuu dhalkii iska bedelay waxyaaba aduu kura hooyo iga joog ama aaba iga joog ha isoo gelin waa inaad ka joogtid ya waxaa kaloo muhiim ah marxaladda intaana qodobkaa ka gudbin inay waalidku aanay kelmada ka baxsan edabta caruurta hortooda aanay ku odhanin amaba in waxyaaba ilma maskaxdiisa ilmaha maskaxdiisa su-aal ku reebi kara aanay odhan oo khuseeya arrimaha jinsiga idinkoo raaliya waa xasaas mawduucaasi caruurtiina ha kaga hor hadlina waxyaaba khuseeya jinsiga markay yaryar yihiin ee weliba da-dan ay ku jiraan laanuu faduulnimaa haysa waanay gaadhin da-dii ay wax dareemi lahaayeen ka ilaaliya inaad mawaadiicda hortooda kaga hadashaan taasina waa taas qodobka saddexaad ihtimaam iyo dheeraadba inaad siisid calaaqada uu la leeyahay ama xidhiidhada uu ilmuhu la leeyahay dadka maxayhad isaga ku xeersan ee asxaabtiisa ah waxaad arki doontaa inuu ilmahaagu aada ugu dadaalayo inuu saaxiibo fara badan samaysto uuna doonayo inuu guriga ka baxo oo uu soo arko inuu waqti la qaato waxyaabahaasoo dhan baad arki doontaa maxaan sameeya markaa inaga markaa maxay nagu dhasho xidhxidhnaan way ku luminayaan way ku baabiinayaan sidan weeyaan waa caadi waa abiici waa shucuur abiici waalid ahaana dareemi karto laakiin maxaa kula gudboon waxaa muhiima ilmuhu markuu marxalada ku jiro inaad adigu ka shaqayso saaad ugu xeeri lahayd dad ilmahaagan waxa aad la jeceshahay la jecel yacni la saaxiib waalid ilmahaagu caruurta iskuulku dhigto dhigta oo maxayheday aad isku yacni aad isku manhaj tihiin yacni dadaad meel u wada jeedaan nolosha kadibna dadkaa la saaxiiba caruurta isku keena meel wada kaxeeya yani isu soo dhaweeya caruuraha si ilmahaagu environmentka aad ogtahay uu ugu jiro laakiin haddaanad adigiiba waxba kala soconin oo aanad ogeynba iskuulka ilmahaaga waxa ka dhacaya uunad warba u haynin oo cid ula saaxiiba aanad war u haynin haddana aad tiraada ha bixin ha dhaqaaqin ha la hadlin waa ayo way ku wareerinayaan way ku luminayaan waa sidan inta inta sabab adigu qof ilmihiina xilligii wuxuu gaadhay calaaqaadkiisa ihtimaam fara badan siin lahaa oo waa wax qariisa caadiga ku koro ilmuhu inuu environmentkii bulshada soo dhex galo si uu usoo dhex galana meel kale ma arkaya asxaabtiisa iskuulku ka bilaabaya fa waa inaad adigu environmentka islaaxa wanaagsan aada u raadisaa sidoo kale waa inaad geysaa maraakis diinta ilmahaas aada ugu dhiirigelinaya oo baraya oo jeclaysiinaya weliba oo jeclaysiinaya ilmaha inaad masaajidka aad ku xidhid oo noqda ilmo masaajidka ku xiran oo uu tagaa masaajidka oo salaadaha u kaxaysa uu aabihii kaxeeya inanta laftigeeda maalinta jimcaha labadiinu israacdaan khudbada soo dhagaysataan waxyaabaha markay muxaadara jiraan isku raacdaan barnaamij markay jirto isku raacdaan ictikaaf markuu jiro ramadaanta aad u ogolaato inamada yar aad bay waxaa uga helaan ictikaafka gee hooy baad rabta orod dheh soo gal waxbuu ka faa-iidayaa waxaa laga yaaba marka hore inuu iska xiiseynaya uun laakiin masaajidka uu ku jiray aan la ogolayn inuu kasoo baxa wax badan bay ka bedeli doontaa dad badan buu la kulmi doonaa waxbuu baran doonaa waxyaabaha bi-ooyinka maaragtay environmentkaas ilmaha u diyaari adigu taasina waa qodobka saddexaad ka afaraad baana gudbayaa oo ah surcat taahiir ilmaha saameyn fara badan buu waqtigaa leeyahay oo uu saameyn ka qaadayo aaraada amaba afkaarta kaga imanaya dadka kale yacni si yaroo fudud baa lagu saameyn karaya ilmaha waana xilliga caruuraha la jiito waxaa imaada cadam alistiqraar fi lmuyuul in ilmihii uuna deganayn oo aanu xasilnayn marka la eego dhanka aaraadiisa iyo siduu u fikirayo muyuulkiisa amaba dhanku u janjeersan yahay waa qaar si fudud lagu bedeli karo sida uu jirkiisa loo jirkiisu si fudud iskugu bedelaya ayay aaraadiisa iyo afkaartiisuna yihiin qaar si fudud isku bedeli kara maxaa markaa waalid ahaan la iga baahan yahay waxaa muhiima inaynu badino xiwaarka amaba hadalka furan ee aynu la yeelanano ilmaha si aynu ugu dhiirigelino inuu inoo sheego amaba uu ka waramo waxa gudihiisa ku jira waana xilliga ugu badan ay caruurtu diinta xataa ka tagaan amaba ay nacaan ama ay ka fogaadaan ma fahamteen waayo ma waraysano mana dhageysano waxaa imanaya imaada su-aalo muqaaladaad ah oo ilaahay subxaana watacaala khuseeya oo aanu ilmihii helin waalid ka dhagaysto oo u furfuro mowduucan kalena hadla maadaamuu cilmigiisiina yaryahay ilmihii waxbuu iska dhaadhicinaya amaba meelo xunxunbuu wax kasoo maqlayaa kadibna wixiibuu aaminaya markaa wuu fogaanaya si aan taa uga hortagno waa inuu jiraa baynu niri xiwaar maftuux wadahadal furan oo kadhe waalidka iyo ilmaha iyo inay la munaaqashoodaan inay ku dadaalaan inay sameeyeen jawi u diyaarinaya inuu ilmihii hadli karo oo su-aalaha uu doono waalidka weydiin karo sidoo kale in guriga la keeno maktabad maktabad maktabad allah yujsiikum alkheer aynu samaysano guryaheenna maktabad xataa caruurtu haddaanay akhrinaynin yaa maktabad guriga markay taalo farqi bay samaysaa yaa in uunbuu maalinunbuu ilmahaagu soo qaaday maalinunbuu akhrini dabiicad aynu ka dhigano intaynu dhiganano fadhiyo waaweyn iyo cunto ballaaran iyo qolo la xiday oo lasoo qufulo waxaa ka muhiimsan qolka yare fadhiga inaad maktabad yaroo noqonoo kutub aad kusoo gurtay aad dhigto yaa kutubta bayna fatra wa fatra caruurta waxaa tira kaalaya ilaa masaxa aynu kelingarayno aynu akhrino hayaay kitaab khatara maanta keenay waxaas waxay siinaysaa weliba specially kutubta aadka uga hadlaya nafta sida nafta loola dhaqmo sidaa loo fahmo kutubta ka hadlaya diinta iyo si fudud kutubta sahlan axaadiista iyo sharaxooda bishakl mubasad saasoo kale waxyaabaha diinta si fudud ilmaha ku fahamsiin kara inaad kutubtaasoo kale su-aalaha ka jawaabaya aada guriga soo dhigto waa muhiim inay makaatib aynu yeelano saraaxatan guri aan maktabad lahayn waa faqiir waa faqiir bimacna alkalima maktabadu maaha maktabad weyn khasab noqoto kabadh yarood soo qaatay baad kutubka ururin kartaa dusha quraarada yarka waad samaysan karaysaa faaradlaha kuu samayn karaya kutubna magaaladay buuxda ya maalinba laba kitaab hadaad kusoo rido waxaad arki doontaa labaatan sanadood adigoo maktabad weyn gurigaagu leeyahay caruurtaaduna ay u aayeen oo noloshooda wax ka bedela maktabadaas marka waxyaabaha muhiimka ee qoysaska soomaalida ay tahay inay gurigooda ku samaystaan weeyaan shan al inficaal shadiid ilmaha waxaa ku imaada marxalada markuu soo galo inuu hore u boodo iyo weliba hore ubood kaliya maaha inuu xataa afcaashiisa iyo siduu u dhaqmaya ay noqoto qaar aad cadro badan iyo kulayl uuga muuqdo isbedelka jirka ku imanaya horta kowka abaa la yidhaahaa iyo isbedelka ku imanaya tii labaadayn imika sheegana oo ah aaraadiisii afkaartiisa hore isku bedelaya marka waxa weyan waa waa da xasaas ah waalidkuna waa inuu fahamsanaadaha filan ilmahaagii hayo hooyo aaba hooyo hayo aaba ku lahaa inuu sidii ahaanayo isbedel baa yimide soo maaha waa inaad isbedelka u dulqaadataa ya wax kasta oo dadka waaweynuu sheegayaanna wuxuu u qaataa inay tahay wax isaga lagu durayo kadibna wuxuu dareemaya ilmihii anxiety qalaq warwar buu dareemayaa degdega wuxuu is oranaya isdifaac iska qabo sharaftaadiba hoos loo dhigaya wuxuu is oranaya iscaabi buu isleeyahay mar walba caabin fara badan baa ku jirta marka waxaa muhiima inaynu u sheegno waxyaabaha wanaagsan uu qabanayo inuu la jecel yahay inaad u sheegto maxaaheeday xataa waxa lagu leeyahy waxyaaba uu dareemo cajiibka waxa kamid a in la yaabay runtii markaan baadhayay marxaladan waxa lagu leeyahy wuxuu dareemay inuu adduunka o dhan isaga kasoo horjeedo dadkoo dhani ma jecla maanad arag caruusaa yiraaha yacni dee dadkayaga wax ayaa garanaya caruurada kala dadwan markay ku yimaadaan waxyaabaa kasoo xokona yarba maalin waxay igu tiri mis axis anu alcaalam kullo didi kheyr waxay ku leeda waxaan dareemaya in adduunkoo dhan in aniga iga soo horjeedo hadda cid kasoo horjeedaa ma jirto adduunkana fardi yar bay ka tahay bal ilmaha yar takhayal sawirashada intaa leeg halkay ka keentay ay leedahay waxaan dareemayaa in adduunkao dhan aniga iga soo horjeedo wax kastoonu dhaqaaqa u adkaanayaa macalimiintu way necab yihiin waalidkayga ima jecla waa shucuur waa dareemo ilmaha waqtigan markuu gaaro yimaada marka waa inaad bilcagsi ku tiraahdeed maya anagaa ku jecel oo hooyadaabaa ku jecel ood nicamkii ilmihii iyo imtinaankii aad uga warhamtid limujarad inaan uga warhamay siday macalimiinta ku yihiin iyo sida looga waramo iyo siday yani ficlan ficlan waa ilmo yar oo khaluuqad ah ilaa abcad xad waa ilmo yar oo degan oo muxtaramad ah oo waxaan ku ray aftahanad oo wanaagsan oo dad jecel oo yacni arbaca cishrin sac waxay u taagantay say kuu caawin lahayd waalidkaygu saasoo kale weeya laakiin waa dadkii yaro waaweynaa oo dee jiilalkii hore weeyaan waalidkeedu fa mar walba ma tusayaan ahamiyad ay leedahay iyo siday u jecel waxaan uga waramayaan marka markaan intii yareed uga sheekeeyey daqiiqada tii yarayd hadda waa kamay soo wareegin hamsa daqaa'iq cashara daqaa'iq may gaarin toban xataa daqiiqadood inanta yara automatically way isbedesha waxay ku tiri haa waa runtaa mis sidani waa kan haa qofkan wuu jecel yahay markii horena maxay lahayd caalamkoo dhan laga soo horjeedaa markii dambana daqiiqadiiba way desha xataa tacaabiirta wejigeeda iyo sida wax u cabiraysay baa degay marka waxyaabaha cajiibka subxaan allah ee da-dan lagu arko ya marka mar walba uga warrama waxyaabaha wanaagsan ay samaynayaan iyo inaad jeceshihiin iyo inuu isbedelkan uu yahay wax dabiiciya oo aanan ilmaha laguna dheeldheelin in ilmaha lagu qoslo in lagu dheeldheelo in araadiisa waxba laga soo qaadin waxaasoo dhan waxay keenta self steamka ilmuhu inuu hoosu dhaco oo halkay kasoo bilaabanta mashaakilka nafsiga ahi lix isdiyaad alixtiyaajaat aljinsiya waa muhiim mowduucaasi ilmaha waxaa badanaysa baahiyada jinsiga ee uu qabo tamaam waa inaad si fiican uga wada hadashaan aabaha iyo hooyaduba marka ilmahoogu da-da soo galo ee aada ogaataan inay ibraasaadkaasi imaadeen eg sideed ka ogaanaysaa waxyaabaha aadka u muhiimkana ka hadal waxaa kamid tarbiya aljinsiya inagu caruurteena kalama hadalno intaana waxaana iman iminka maalan oo kale hablaha markaan la hadlayno inagu iskuuladeena kama jiraan lakiin anagu iskuuladan ka shaqayno waxaa dhacda markay abluhu yar five soo gaaraan fiveka iyagu waa sagaal jir meelaha sideed ilaa sagaal bay u dhexeeyaan ayaan waxaanu bilownay inaanu ka hadalno adowra shahriya qaabku dhiigu imaado halkaa dabiyan halkuu soo mara baan laga waramaa si macluumaad mubasad ah waxaa lagu yaraahaa lownkiisa waa sidaas wax noocaas oo kale haddaad isku aragtaan idinkoo raaliya bliis waalidkiina la wadaaga hana nixina waa wax dabiiciya oo dumarka ka imaada amaba macalinkaaga la wadaag haddaad iskuulka joogto amaba neerasta iskuulka u sheeg si laguu caawin karo tamaam waxaa loo sameeyaa oo uu iskuulku u sheega waalidka inay inanta soo siiyaan shandad yar oo ay ku jiraan ixtiyaajaadki iyo baahiyihii gaarka ahaa ee hadday noqoto negisiro xidhato iyo muxuuha olweysti ay xidhan lahayd waxyaabaha inay waalidku shandada inanta yar ay ugu soo ridaan kow qodobka labaada ilmaha la baro waxa weeyaan qaabka uu isku nadiifin lahaa waa yeerka yeerkaa ku xiga markaa fivekii intaama lagu baray sixkii waxaan baraynaa markaa ilmihii yeer six markuu soo galo qaab noocyeebay inanta isku nadiifin lahay takaaliiftii imanaysa maxay tahay maxay tahay inay jirkeeda ka ilaaliso waxyaabahaas oo dhan baa imanaya sidoo kale waxaan uga waramnaa timaha iyo waxyaabaha jirka kasoo baxa iyo waxaanay tahay muhiim inay inantu iska kilin garayso qaabka isku kilin garayn lahayd ba haddana la baraya eeg maarkaysa marxaladii saddexaad maxay noqonaysaa markaa labada arrimood markay soo fahamto waxaa la barayaa haddana markuu ka dhammaado iyo siday isku daahirin lahayd iyo ahamiyadday dahaaradu leedahay iyo inuu asalka bini aadamku yahay daahir tamaam maxay heeday laakiin uu xadaf yimi xadafkaasina uu keensaday in ay daahirsado qofkii marka ilmihiibaad baraysa algusl sideen u daahirsan lahaa sunankiibaan barnaa waajibaadkiina waanu barnaa intaama laga soo gudbo ilmihii intaas ma ka bogtay oo ma fahmay waxaanu ka hadalnaa markaa hadana jinsigii maxaa imanaya diigani markuu imaado ee inantii soo yaro karto waxaa lagu oranaya waxaa imanaya ixtiyaajaad jinsiya waxbaa yimaada baahiya ee inantu dareento waa markay seven iyo eight gaadhaan markaa ayaanu kala hadalna waxyaabihii ay dareemi lahaayeen haddaad waxaa dareento saas weeyaan waa inaanad jirkaaga taaban waa inaad naftaada ilaalisaa waa inaad kan samaysaa waa inaad dowradu markay imanayso isbedelaa jirka ku dhaca hormoonaad baa isbedelaya waxyaabo farabadan waxaan hadaynan caruurta inagu uga waraminnan iskuulkii lagaga waramin weliba de si manhajaysan oo edabi ku jirto aan ilmihii loogu fasirin iminka caruurtayadu inay hablahayaga yaryari markay yar five yihiin haduu mid kamid sanadkii ama laba ama saddex jeer bay nagu dhacaysaa wuu ku imanaya wuxuu qornaya miss inta inanteer ku timaado macalin maanta dowraddii baan isku arkay caadi hadaynan arabtan carabiyadan waxay kuoranaysaa biiryarkii baa iga yimiday ma baqanayso waxba ma jiraan automatically waxaan email baa diraysaa nearest iskuulka u diraysaa nearest iskuulkana waalidkii bay gaarsiinaysaa xaaladii baa lala tacaamulaya waa la kaxaynaya inantii waa la tartiibinaya shadadaadi yareed ma sidataa nacam way soo saaranaysaa waa lala tartiibinaya asalaamu calaykum ilmihii nafsadiisi waa la dejiyay waxaad oranaysaa waa caadi dhib malaha waa khayr waa tartiibinaysaa faahim inta kiif tartiibku siduu ku imanayo waa maxay waa wax ilmihii losii sheego lasii wargeliyay inamaday noqoto inamadayada markay iyaga hore looguma bilaabo shan laguma bilaabo yeer fiveka waxaa lagu bilaabaa six yeer six iyo wixii ka dambeeya tamaam toban ilaa iyo koob iyo toban labayo toban marxaladaha markay ku jiraan ayaanu bilowna marka iyagana in looga waramo siduu isku bedelayo alcudwi aljasadi iyo xubintooda taranku siday isku bedelayso waxyaabaha imanaya waxaa loo sheegaa inay jiraan in maxayda waxyaaba ragga ka imaada waxaa lagu yihaa waxaasi hadduu kaa yimaado waxaad u baahantay inaad waxaa yeesho haddaad waxa jira mararka qaar waxyaaba inay riyoodaan haddii waxa aad isku aragtid waa inaad soo qusli samaysid oo aad meydhatid waxaa looga waramaa inay muhiim tahay inay jir da ilaaliyaan inay indhahooga laabtaan inaanay jirkooga taataabanin inaanay eegin waxyaaba inay imika isbedeleen oo qaangaadheen oo ay dumarka si shahwad lagu eegayaan marka inay iska ilaaliyaan waxyaabaha la daawado iyo waxaa takaaliifa kusoo kordhaya rujuulanimada iyo raganimadu maxay tahay waxani waa yani maxaa lagu dhiganaya waa maadada islaamiga waa islaamiga waxa waxaan ugu baranaya waa maadada atarbiya alislaamiya waa waxay tahay ilmuhu xaq u leeyay waalidku inay baraan marka waxa weyaan waxyaaba waxaa imanaya inamadu imika da-dan markay jiraan inuu ilmuhu ku faano inanku inuu raganimadiisa ku faano inanta inay aada waqti u geliso inay jirkeedii qorxiso dharkii ka shaqayso shandadeedii yareedba kolba waxay dhinaca kaga xiraysaa kutub bay bilaabaysaa inay akhrido inay baadhay bilaabaysaa mawaaqicda gasho haye maxaan isku qurxiyaa kan iyo inay rabaan inay jinsiga waxyaaba badan ka ogaadaan informationka ay jinsiga khuseeya wax badan bay rabaan inay ka iktishaafaan marka waa inaad aduu noqoto mastarka uu ilmuhu uu ka helaya macluumaadkan waxaan umalaynaya intii wixii la iga baahnaaba mal matluubtiiba anigoon gaadhin baan anugu sii kala dhigdhigay waayo maadaamaan waaqican ku dhex noolnahay oon daily u aragnayn arkayno siday wax u socdaan sababtaasaanan uba uga sii fiirsanba waxa laynooga baahanya laakiin waxaa layidhi waxyaabaha loo baahanya waxaa kamid a inaynu u sheegno jirku siduu u shaqeeya ilmaha aad u sheegtid iyo jihaasa tanaasuli iyo waxyaabuu ilaahay ugu talagalay iyo inuu yahay meeshay dadku ka tarmaan iyo haddii uu riyoodo ama riya ku timaado in siduu u maydhan lahaa amabuu naftiisa u daahirin lahaa taasina waxyaabaha muhiimka cilmiga lagama xishoodo caruurteeduna inagay inoo baahan yihiin haddaynaa noqon waalid waaciya oo ku baraarugsan waxaa socda ilmahaagu meel uu informationka ka hela ma waayayo intuu raadsado ayaad adiguna hadhito la cabaabi doontaa ad oran doontaa ilmahayga waxunbuu daawaday ilmahayga wax samayda adigaan informationkii siin maxaad ula yaabaysaa la yaab ma laha ilmo aan waxba loo sheegin ya dee muu garteen anagaba ilaahay subxana watacaala hanoo hanoo gargaarey dee haddaynaan cilmigan aanaan helnayn oo aanaan dadkan iyo mujtamacyadan markii ugu horreyseen ku dhex aragnay manaahijta waxyaabahan waxaan lahayn dadkan may waalayihiin waxaan sidaynu u sheegi imikana waxaan ogaaday faa-iidaday leedahay cashankida baan yacni ula tamaniyaa ilmo kasta oo soomaaliyai inuu intaa waalidkiisa ka herlo akiid way jiraan waalidsaa caruurtooda ula dhaqma bil yacni ma la odhan karo ma wada jiraan laakiin saraaxatan saraaxatan thaqaafadaasi waa thaqaafo inaga inaga maqan toddobaad qodobka ugu dambeeya kusoo gabagabeynaya waxa weeyaan waxyaabuhu ilmaha da-da ku imaada waxaa kamid a in uu doono inuu keligii fadhiyo asacyi lil incizaal ilmuhu wuxuu doonayo keligii fadhiyo keligii keligii keligii si dhammaystiran ama bishakil mutaqatic ama si agogoosaba uu rabaa inuu u fadhiyo waxaanu doonaya inuu khayaal iska sawirto iyo caalam mithaaliya oo aan jirin taana waxa keliya lagu samayn karaa waxa weeyaan inaad ilmaha activities badan u samayso waqtina aada la qaadato si aanu kelinimadaasi khaladaad kale iyo dhibaatooyin kale aanay hadhow ugu keenin xalqadda maanta waan ku dheeraaday laakiin muhiim bay ahayd laba shay baan isku daray waxay ahayd muqadimadii ahayd inaynu kala dhigdhigno da-dan iyo marxaladay leedahay iyo inaynu fahmno siduu u shaqeeya jirka ilmuhu iyo caqligiisa iyo numuwiga iyo koritaanka qaangaadhnimada iyo waxyaabaha ay keensato iyo waxay tahay ilmaha in la fahamsiiyaba runtii iska bila uunbay maanta ahayd insha alla biidnillah xalqadaha soo socdeen aada ugu sii kala dhigdhigi doonaa jasaakum allahu khayran haddaad halkan soo gaadha ilaahay miisaanka xasanaadka kuu saaro aad baad umahadsantaha cilmi naafica oon ilaahay ugu dhawaanayno oo ilaahay nagu jeclaanayo raxmaanku haynooga dhigo idinkana awlaada allah idin islaaxiyo inagana subxaanahu watacaala ilaahay hayna wanaajiyo ajar iyo wanaag iyo naxariis iyo jannaynu raxmaanka kaga rabnaayo allaha raxmaani haynooga yeela yaa rab aad baan dhammaantiin idiin jeclahay waanan idiin soo ducaynayaa jasaakum allahu khayran wa axsan allahu ilaykum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh